Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xabsi Cabdi Barre ayaa magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya kusoo xidhay howlaha xajka ee sanadkii tegay taasoo lagu qiimeynayo qorshayaasha hirgale iyo caqabadihii soo food saaray xujayada Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa tilmaamay in hoos loo dhigay qarashaadkii ku bixi jiray xajka Soomaaliya sanadkan in ka badan toddoba boqol welina xukuumaddu kusii dadaaleyso sidii loo sii yareyn lahaa qiimaha halka gudi loo saaray korjoogteynta adeegyada tayada iyo xaaladda nololeed ee xujayada Soomaaliyeed ee soo gudanaysa acmaasha barakeysan ee xajka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo soo xiray munaasabadda ayaa sheegay in xukuumadda xil weyn iska saari doonto arrimaha xajka.
Waxaa la mahadiisaa in acmaashii xajka ee sanadkii dhammaaday ay si wanaagsan inoogu soo dhammaadeen alxamdulilah sanadkan wasaaradda iyo guud ahaan dowladda oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane doctor xasan sheekh maxamuud iyo anigaba waxaan xil weyn iska saarnay hagaajinta amuuraha xajka iyo in la hormariyo ishana lagu hayo howlaha xaajiga soomaaliyeed iyo sidii loogu adeegayo tallaabadii ugu horreysay ee aan qaadnay waxay ahayd inaan wax iska weydiino kharashaadka laga qaado qofka xaajiga ah ee soomaaliyeed ee loogu adeegayo oo ay noola muuqatay in ay wax badan ka sarreyso marka lala eego dowladaha gobolka waxaan shaki ku jirin in weli sida mukhtaar sheegay sheekh mukhtaar sicirku weli waxoogaa u sarreeyo laakiin waxaan rajayneynaa ilaah idankiis kana shaqayn doonaa sidii xaajiga soomaaliyeed looga sii yarayn lahaa kharashka ku baxa inta xajkan ku baxday mar kasta waxaa la fiiriyaa marka wax la qiimeynayo wixii soo jiri jiray ayaa laga bilaabaa kadib baa la eegaa meesha la tegay isbeddelkuna meeshaas ayuu ka muuqanayaa meeshaasaa markaa ama ammaani ka soo bixi ama ay dhaliili ka soo baxaysaa marka in hal qof loo safegareeyo in ka badan toddoba boqol oo dollar waxay la tahay arrin fudud ma ahayn arrin sahlanna maysan ahayn walaalayaal tallaabada labaad ee aan qaadnay waxay ahayd in aan si aan cabashada xajka ee laga tabanaya aan wax uga qabanno waxay ahayd in aan focus garayno nooca iyo sida ay u ekaanayso khidmada loo qabanayo qofka xaajiga ee soomaaliyeed sidoo kale waxaan go-aaminay in wasaaradda loo madax banneeyo hawsha xajka waxaan ka mamnuucnay in wasaaradda ay bareshar gareeyaan siyaasiyiin iyo ganacso mid ganacsato midkoodna
sanad weliba dalkeena soomaaliya waxaa ka baxa xujaay badan islamarkaana doonaya inay soo gutaan acmaasha xajka kaasi oo ka mida shanta tiir ee islaamka